wararka maanta oo jimcaha bishaas julayna ay tahay labaatan iyo afar waxaa ka mid a ra-iisul wasaare scott morrison oo sheegay in australia ay sii wadi doonto dadaalka xooggan ee ka socda gobolka victoria toddoba qof oo coronavirus ugu dhimatay gobolka victoria ra-iisul wasaare scott morrison ayaa sheegay in australia ay sii wadi doonto dadaalada lagu xakamaynayo xanuunka coronavirus ee aysan jirin istaraatiijiyad lagu doonayo in xanuunka lagu ciribtiro hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya iyadoo toddoba qof oo reer victoria ay u dhinteen covid nteen halkaa saddex boqol oo kays oo cusubna laga diiwaangeliyey gobolka dowladda federaalka ayaa hadda geysay in ka badan saddex kun iyo boqol askarta ciidanka xoogga dalka ah waddanka oo dhan si ay uga qayb qaataan xakamaynta faafka xanuunka coronavirus iyadoo in ka badan kalabar askartaasi ay ku sugan yihiin gobolka victoria mr morrison ayaa sheegay in la abuurayo goobo lagu xafido laguna aruuriyo guud ahaan macluumaadka faafka xanuunka waxay dhacdooyinkii victoria iyo new south welesna xasuusinayaan ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu in caabuqu weli uu jiro uusanna si sahlan u tagayn loona baahan yahay inaanu u diyaargarowno sidaan uga jawaabi lahayn ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu khasnajiga dowladda federaalka george freidenbergna waxa uu sheegay in waddo fiican ay australia ku socoto marka loo barbardhigo dalalka kale marka laga hadlayo soo kabashada dhaqaalaha dowladda federaalka ayaa saddex boqol oo bilyan oo dollar ku bixisay taageerada wax looga qabanayo saameynta covid nteen iyadoo goboladuna ay ku bixiyeen arrimahaasi afartan iyo laba bilyan oo dollar golaha qaranka oo maanta shiray ayaa isku raacay inay dardargeliyaan shan iyo toban mashaariic waaweyn oo ay ku baxayso toddobaatan iyo laba bilyan oo dollar kuwaas oo ay shaqooyin ka heli doonaan dad gaaraya lixdan iyo lix kun oo qof mr fridenberg ayaa sheegay in wejiga labaad ee qarashka taageeridda coronavirus diiradda lagu saari doono sidii loo xoojin lahaa kobca dhaqaalaha labadii dagaal ee adduunka ayuu yiri iyo hoosu dhicii dhaqaalaha ugu xumaa ee kun iyo sagaal boqol iyo soddomeeyadii ayaa australia jabin waayey ayuu yiri covid nteenna nama jabinayo toddoba qof ayaa coronavirus ugu dhimatay gobolka victoria iyadoo shan ka mida lala xiriirinayo xarumaha dadka waayeelka ah lagu hayo geerida dadkan ayaa tirada guud ka dhigaysa dadka xanuunka ugu dhintay australia boqol iyo soddon iyo sagaal qof victoria ayaa diiwaan gelisay saddex boqol oo kays oo cusub maanta oo jimca laba boqol iyo lix qof ayaana xanuunka cisbitaalla ugu jira iyadoo afartan iyo kow ka mida dadkaasi ay xaalad deg dega ku jiraan premierka gobolka victoria daniel andrews ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka loo isticmaalayo in la ballaariyo dabagalka dadka looga shakisan yahay inay xanuunka qaadeen iyo kuwa laga helay saddexda boqol ee maanta xanuunka laga helay ayuu yiri premierku waa la wacayaa haddii laba saacadood gudahood telefoonka ay qaban waayaanna ciidanka qalabka sida iyo askar kale ayaa albaabada ku garaacaya oo iridda gurigooda ku wareysanaya ayuu yiri mr andrews laba kays oo coronavirus ayaa laga helay bulshada aboriginaalka ee magaalada ballarat new south welesna waxaa maanta laga diiwaan geliyay toddoba kays oo coronavirus a lix ka mid a waxaa lala xiriirinayaa makhaayadda cuntada taiga lagu gado taasoo tirada dadka makhaayaddaasi xanuunka ka qaaday gaarsiisay konton iyo labo halka qof kale aan la ogeyn halka uu kasoo qaaday ku-xigeenka madaxa caafimaadka gobolka new south wales jeremy mcnolty ayaa ku boorinaya dadka dega new south wales inay digtoonaan dheeraada muujiyaan inkastoo ayuu yiri kaysaska intooda badan la yaqaan halka ay ka yimaadeen bulshadu weli xanuunka way isqaadsiinayaan wasaaradda caafimaadka new south welesna waxay ugu baaqaysaa ayuu yiri shacabka gobolka oo dhan inay labanlaabaan dadaalka lagu joojinayo faafka xanuunka south australiana waxay mamnuucday dhammaan reer victoria inay galaan gobolkeeda laga bilaabo talaadada bishan ay tahay labaatan iyo sideedda mamnuucidan ayaa waxaa sidoo kale ku jira muwaadiniinta south australia ee victoria kasoo laabanaya dadka kasoo gelaya gobolkan new south wales iyo a c t ayaa looga baahan yahay inay iskarantiilaan ama laga baaro xanuunka gobolka ayaa sidoo kale xadidaya dadka ka qaybgeli kara aroosyada iyo aaska halka dadka guryaha isugu tegi kara ama isku booqan kara aysan ka badan karin konton qof premierka gobolka south australia stephen marshall ayaa sheegay in tirada kaysaska covid nteen ee sii kordhaya ay walaac leeyihiin australia oo dhan ayuu yiri sagaashan iyo shan boqolkiiba kaysasku waxay ka yimaadeen gobolka victoria labadii asbuuc ee u dambeysay waxaa kaloo walaac mudan ayuu yiri in dadka intooda badan waa dadka xanuunka uu ku dhacay ay yihiin dad da-dooda u dhaxayso labaatan ilaa labaatan iyo sagaal chinana waxay safaaradda maraykanka u sheegtay inay xirto qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada koonfur galbeed ee jangdu tan ayaa imanaysa kadib markii maraykanku uu amray in china ay xirto qunsuliyadda ay ku leeyihiin magaalada houston ee gobolka texas iyadoo maraykanku uu ku eedeeyey inay isku dayeen inay xadaan macluumaad wasaaradda arrimaha dibadda china ayaa sheegtay in tallaabadan ay tahay mid xaqa oo loogu baahan yahay in looga jawaabo tallaabadii aan sababta lahayn ee maraykanku qaaday xiriirka china iyo maraykanka ayaa sii xumaanayay sanadkan isagoo gaaray heerkii ugu hooseeyey muddo toban sano ah sababaha xiriirka uu xumaadayna waxaa ka mid ah sida china ay u maaraysay faafidda coronavirus quburo ayaa ka digtay in haddii la dhimo dadkaasi oo galootiga ay taasi saameyn xun ku yeelan karto dhaqaalaha dalka tirada dadka kusoo gala fiisooyinka kumeel gaarka iyo kuwa joogtada ah ayaa la filayaa inay siddeetan iyo shan boqolkiiba hoos u dhacaan sanad miisaaniyadeedkan dhanka cayaarahana cayaaraha laliga ee dalka talyaaniga udenes ayaa laba iyo hal waxay ku dhufatay kooxda juventus saadaasha hawada berita oo sabtiyana magaalada beet qayb ahaan waa daruur labaiyolabaatan adelaide sidoo kale qayb ahaan waa daruur toddobiyo toban digri melbourne sidoo kale qayb ahaan waa daruur saddexiyo toban sidney xoogaa roobaba la filaya sideed toban digri halka brisbane roobab la filayo labaatan iyo kow digri halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifiyay eber dhibic toddobaatan iyo kow senti oo lacagta maraykanka ah intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkeennii maanta magacayguna waa xasan jaamac